xildhibaan ku soo dhawow radio cadaad waa dhowahay weli
maanta waxaad rabtaa inaad ka hadashaan
waxaanu rabnaa inaanu ka hadalno arrimo ku saabsan doorashada kuwaasoo ah kuwo hareeyey siyaasiyiinta iyo bulshaweynta dhammaantood oo qoloba ay si u tarjumatay baan rabnaa maantay go-aanka guddiga ee arintaa ku aadan inaynu caddayno
marka muxuu yahay marka go-aanka aada caddaynaysaan
bismi illaahi araxmaan iraxiim kadib markii aan aragnay markaan dib u eegis ku samaynay arrimaha doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug markaan aragnay mas-uuliyadda ballaaran ee saaran guddiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo hawsha ballaaran ee hortaalla marka aanaan tixgelinay rabitaanka bulshaweynta reer galmudug iyo tala soo jeedinta siyaasiyiinta reer galmudug iyo beesha caalamkaba markaan qiimaynay dhacdadii argagixisada ahayd ee ka dhacday shalay hawada u dhaxaysa muqdisho iyo cadaado oo afduubka lagu sameeyey diyaarad siday guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka galmudug mudane xareed cali xareed iyo xubnihii baarlamaanka ee la socday taariikhdu markay ahayd shantii bishii labaad laba kun iyo toban iyo toddoba sidoo kale dhacdadii sharci ku-tumashada ahayd ee lagu xadgudbay xasaanadda iyo xuquuqda xildhibaanada reer galmudug ee maanta ka dhacday garoonka muqdisho taariikhda oo ahayd taariikhduna ahayd lixdii bishii labaad laba kun toban iyo toddoba taas oo lagu xanibay safar ay doonayeen inay ku soo gaaraan xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka galmudug iyaga oo u socday gudashada waajibaadkoodii ay ummaddu u idmatay ayaa halkaa lagu hor istaagay loo diiday in ay ka soo baxaan marka taasi waxaan u aragnaa inay tahay ku tumasho xuquuqdii insaankai asaasiga ahayd iyo xasaanadii ay baarlamaanku uu lahaa iyo shuruucdii dalka u tiilay oo idil oo lagu tuntay markii aan arrimahaasoo dhan aragnay waxaan isla qaadanay haddaan nahay guddiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug in aan muddo kordhinku ku samayno wakhtigii aan horay u shaacinay waxayna arrintaasi u dhacaysaa sida tan kow waxaan kordhin ku samaynay wakhtiga qabashada araajida waxaan hore u sheegnay iyadoo aanu mar hore soo kordhinay shantii bishana ay ku ekayd waxaan hadda isla go-aansanay in ay ku eg tahay afar iyo tobanka bisha labaad laba kun toban iyo toddobo sidoo kale waxaan iyadana go-aan ka qaadanay qabashada wakhtiga doorashada madaxweynaha taas oo ah sagaal iyo tobanka bisha labaad laba kun toban iyo toddobo sidaa darteed waxaan u sheegaynaa aan ku wargelinaynaa dhammaan inta danaynaysa ee arrimaha doorashada dowlad goboleedka galmudug musharaxiinta danta ka leh dhammaantood waxaanu ku wargelinaynaa inay wakhtigaas xushmeeyaan dhowraan wakhtigaasna waxaan filayaa in uu noqdo wakhti kama dambays ah oon dibdhac dambe aqbali doonin sidaasaan rajaynaynaa inuu noqdo haddii ilaahay uu idmo marka fursaddaa wanaagsanna sababta loo bixiyey waxay tahay waa wakhti nagu dheer markii si loo eego laakiin waxaa fursaddaas iyadaa loo bixiyey in kow meesha uu ka baxo ishaynta iyo muranka iyo isqabqabsiga in fursad la siiyo meesha ay kaga baxdo sidoo kale in fursad la siiyo musharaxiinta oo aan ognahay inay daafaha caalamka kala joogaan dad meelo kala durugsan joogaah inay danaynayaan iyo doorashadii heer federaal oo aan filayno iyadana in laga dhammaan doono wakhtigaas ka hor arrimahaas oo dhan annagoo qiimeynayna ayaan go-aankaas qaadanay marka waxaan leenahay bulsho weynta reer galmudug dhammaan inay u diyaargaroobaan doorashadaas iyada ah wasalaamu calaykum waraxmat
xildhibaane su-aasha ugu horreydan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay cidda xanabaysa guddoomiye ku-xigeenka oo dhibaatada in ku haysta oo eroborada in ka mamnuucday waa ayo
kolley cid kastaba ha adeegsato laakiin waxaa sharciga u hogaansamila ee dagaalka noocaasa ku jiraahi waa hogaankii hore ee dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii oo isaguna u hogaansami waayey ee go-aanadii sharciga ahaa ee baarlamaanku uu gaaray iyaga unbaa anagu ka dambeeyaan leenahay cidday doonan ha adeegsadeen laakiin een, magaalada muqdisho eroboorka soomaali dhan ka dhexeeya cabdikariin guuleed ma awood buu u leeyahay inuu eroborada ka xanibo dad soomaaliyeed cidday rabaan ba ahaadaan
Ee, waxaa inoo muuqata mar haddii ay dhacdadii dhacday oo afduubkii uu dhacay oo diyaarad yacni khadkeedii qabsatay ee duushay afduub inta lagu sameeyey la soo celiyey cid kastaba ha la adeegsado ma jirin cid awood u leh ma aha cabdikariin guuleed keliya madaxweyne xasan awood uma laha sharci ahaan maadaama aysan cid sharci u lihi jirinin arrintaas iyada ah way dhacday waxayna ku dhacday in aanay dhowraynin ee kooxda hadda dalka ka talisahay inaysan dhowraynin shuruucda iyo dastuurka dalka u yaalla eroboorka iyo socdaalka soomaaliya waxaa jirta hay-ad ku shuqul leh iyaga ma weydiisan waxay inka rabaan dhammaan dhacdadaas iyada ah waa waa la weydiiyey baaritaankeediina waa lagu jiraa cidda mas-uuliyaddaas tooska ulana waa la caddayn doonaa waxaa sheegtay in la afduubtay diyaaradii uu la socday guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka da afduubkuna waa qof inta la afduubto la xirto ma meel uusan meeluu jira miyaan la ogeyn guddoomiye ku-xigeenka ilaa hadda saacadaha afduubka aan ku tilmaamaynahay waa saacada aan la ogeyn meel uu jiro sababtu waxay tahay muqdisho ka soo duulay waxaa laga sugaya cadaado saacada ayaa waxaa la waayey meel ay arrintaasi ku sugan tahay marka halkaa iyadaa xaggee ka degi doontaa ma shabaab baa afduubta cid afduubatay lama aqoonin laakiin hadda waa la yaqaanaa waxa uu ku sugan yahay muqdisho ku sugan yahay aan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug eh, waa ninkii afhayeenkii kugu sarreeyey ee baarlamaankeena isagu muxuu idinkaga iisha
ee guddoomiyaheed ku jeedaa cali gacal casir cali gacal casir ee, iilasho iyo iilasho la-aanba yacnii sha- shaqada hadda socota ma uusan daadihin karin sharciyan waayo kalfadhigii hore markii uu dhammaanayay ayaa waxaa laga keena mooshin mar haddii guddoomiyaha mooshin laga keenana inuu ka fadhiisto shaqada isagu isdifaaca unbuu xaq u leeyahay ee shaqo dambe uu daadihinayahay ma jirto marka inuu ka jawaabo arrin- wuxuu ka baaqsaday arrintaa iyada ah marka isaga ayaa u maqan howlihiisa ee iilasho oo macnihii gaarana anigu ma ma la socdo waa tahay sharci ahaan marka la fiiriyo hannaanka dowladdeenna meesha lagu kala baxayo waa baarlamaanka de sharcigii lagu kala baxayay haddii aan loo hoggaansamaynin dhibaatadan sidee lagu xallin karaa xaggee sare xaggee lagu heshiiyey in lagu kala baxo markii dhibkaanoo kala dhaco
Ee, sida aan la soconnaba hay-adaha dowladdu waxay yihiin waa saddex hay-adood waay Waa saddexdaas hay-adood waxay kala yihiin waa baarlamaanka iyo fulinta iyo garsoorka marka ee, xukuumaddu ay khaldanto baarlamaanka waxaa laga rabaa inuu isha ku hayo inuu la xisaabtamo inuu eedaynta ku soo ogo baarlamaanku marka ee, waxa uu isagu uu miisaanka u waxsaarayahay waa dastuurka u yaalla iyo xeerosaadkiisa ee, tallaabooyinka ku habboon uu qaadanayaa tallaabooyinka marka uu qaato ee go-aanka uu rido fulinta isagu shaqo kuma laha ee, waxaa laga rabaa inay u hoggaansamaan hadday u hoggaansami waayaan isqabashadu marka waa labo marna inta xukuumaddu isdifaacdo ayay waxay tidhaahdaa shaygan tafsiirkiisu sidaan ma halistaan maaha waxaa la isku qabtaa nusuustii dastuuriga ahayd ee qornayd Ee, marna waxa weeyaan ee, afar iyo tobanka iyo boqolkan aqaan kaa akhrisan maayaa ka adag marka hadda midda jirtaahi middii garsoorka u baahnayd maba ahaba midda jirtaahi waxay tahay dastuurkii iyo sharciga aniga ema qabtaan uma hogaansamayo waa afar iyo tobanka iyo boqolkan aqaan m- e- e- e- kaa akhrisan maayaa ku filan baa liyi taas iyadii marka xalkeedu wuxuu u yaallaa bulsho weynta reer galmudug ee iyagu iska leh dowlad goboleedka galmudug yacni dastuurku wuxuu caddaynayaa lahaanshaha dowlad goboleedka galmudug waxaa iska leh bulsho weyntiisa shacabka iska leh shacabka ayaa waxaa laga rabaa in ay arrintaa iyada ah siyaasiyiintooda iyo dhaqankooda iyo eh, qeybaha kale ee bulshada culimadii gabadhi dhammaan kuwaasaa waxaa laga rabaa in ay arrintaa soo farageliyaan dhegaystaan ogaadaan markaana ay cidda u hoggaansami la- sharciga cidday doontaba ha noqoto in ay ku culays ku saaraan inuu u hoggaansamo sharciga
waxaa soo jeedaysa maanta xilliyadii een laqa- ay ku ekaed araajida laga rabo musharaxiinta iyo waxaa jira in dhowr jeer ciidama idin soo weerareen een guddigeena u xilsaaran arrimaha doorashada ciidamadaas xaggee ku moogaanayaan dadka musharaxiinta inay iyaguna weeraraan
Eh, waxaa weerarka horta uu ku dhacay musharax guddiga ma ahan keliya waa baarlamaanka oo dhan buu ku dhacay Eh, baarlamaanka markii uu ku dhacay oo lagu sameeyena dhibaato badan baa dhacday waxaa ku dhintay eh, ciidamo askar baa halkaa ku dhimatay askar baa ku dhaawacantay Eh, ilaa haddana aysan wax iska weydiin mas-uuliyaddoodu meesha ay aaday dadkaa dhintay Eh, waxaa la isku weeraray isla ciidamadii dowladda dhexdoodii ma aha ciidankii dowladda oo meel ci- dad kala weeraray ma aha ciidamadii dowladda booliiskii iyo nabad suguddii baa la iska horkeenay waa mas-uuliyad darro weeye waxaana lagala xisaabtami doonaa cawaaqib xumada ka dhalata arrintaa iyada ah ee madaxweynaha ee xilka laga qaaday iyo madaxweyne ku-xigeenka isaguna u hogaansamela shuruucda